بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تال حسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afar iyo labaatanaad ee kitaabka abishujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu kusoo dhex jirnay kitaabka iibka ka warramayay mucaamalada waxa nidaamkan islaamku uu u dejiyey bani aadamku maaha muktafi bidaatih macnaha qofku waa aliif waa qof u baahan cid uu markaa la mucaamaloodo wax ka iibiyo wax ka iibsado u shaqeeyo oo u shaqaysa cid kaaftooni waa ilaahay keligii tabaaraka wa tacaala bal haddii bani aadamkiisu baahan yahay in wax la kala iibsado oo wax la isdhaafsado oo la kala muraadsado waa taa dee nusuustu way noo jidaysay liyatakida bacduhum bacdan sukhriya si bani aadamkii qaybiba qaybta kale ay uga dhigato mid markaa u shaqeeyo oo uu intifaacsado marka beeca iyo nidaamka islaamku u dhiga ee wanaagsan horaynu usoo aragnay haddii muslim wax laga iibsanayo haddii gaal wax laga iibsanayo mar walba akhlaaqda iyo dhaqanka iyo sharciga waa la tixgelinaya haddii gaalaad wax ka iibsanaysa ama aad heshiis iyo mucaamalo la gelaysana kaaad ku soconaysaa waa cuquudda islaamka iyo nidaamka islaamka haddii uu taa diidana dee waa inaad iska dhaafto wey ilaa caqadkii aanu islaamku ogolayn wuxuu noqon doonaa mid buro aan ansixin wuxuu marka yidhi fasalkan isagaa isagoo ka warramaya nidaamkii la xidhiidhay iibka iyo qofku labada qofe wax kala iibsaday qof waliba waxa uu xaq u leeyahay wuxuu yihi walmutabaayicaani labada wax kala iibsaday bilkhiyaar khiyaar bay ku sugan yihin oo qof waliba ikhtiyaarkiisuu leeyahay maa lam yatafaraqaa haddii aanay kala tegin walahumaa waxa ay xaqu leeyihin labadii qofe wax kala iibsaday an yashtarida alkhiyaara inay ikhtiyaar shardistaan oo shardi uu ka dhigo qofku inuu ikhtiyaar leeyahay ilaa halaathati ayaam ilaa saddex maalmood wa idaa wujida bilmabiic alaabtii la kala iibsaday haddii laga helo caybun wax ceeb ah oo aafo ah oo wax u dhimaysa haddii laga helo falilmushtari kii soo iibsaday ee alaabtan iibsaday waxa uu xaq u leeyahay radduhu inuu iska celiyo intaa laba sadan iyo barkaa waxa uu kugu tilmaamay masale ay muhiimtahay dadku inay aada u ogaadaan oo ah alkhiyaaru fi lbayc beeca iyo ikhtiyaarka uu qofku leeyahay khiyaarku dee saynu horeba usoo sheegnay horta dee beecu arkaan buu lahaa baayici oo ah qofkii iibinayay iyo mushtarigii oo ah qofkii iibsanayay mararka qaarkoodna mubtaac baa la ydhahdaa iyo wixii la kala iibsanaya oo mabiicdiiah waa shaygii la kala gadanayay iyo lacagtii wax lagu kala iibsanayo isagana tamana horta mustalaxaadka iyo ereybixinta inaad qaybtaa waxa ay faa'iide kaaga tahay inaad axkaamtan fahamto albaayic walmushtari walmabiic wathaman waxaa soo raacay asiiqa asiiqa oo ah ereyada la isweydaarsanaya hebelow ma iga iibisay waan kaa iibiyey ee laysku gacan qaadayo la go-aaminayo taasoo culimmada qaarkood arkaanta beeca ay ku daraan qaarkoodna ay leeyihiin maya bayc yasix baycu lmucaataat haddii labada qof dee can taraadilun buu qur-aanku sheegay haddii raalli noqoshay qowlna wuu noqon karaa ficilna wuu noqon karaa markaa labadii qofee wax kala iibsanaya hadduu shaygii u dhiibo kii kalena uu ka qaato oo lacagtii alaabtiisaa la isku weydaarsado dee maxaa hadal looga baahan yahay ila ficilkii iyo hadalkii way isla mide marka waa masale madaahibtu ay isku khilaafsan yihiin oo masal shaaficiyadoo kale waa kuwa yidhaahda siiqada waa laga maarmaan sida inanta marka la guurinayaba daruuri iyo shardi ay u tahay waan kuu guuriyey oo waan guursaday iyo meherkaasaan ku aqbalay ereyadaas sida laysu dhaafsanayo waa lagama maarmaan in la helo qowl ficil quri inagu fillaan maayo ila haddii kale waxa soo bixi doona dad odhanaya hi un baan idhi haaba maan odhan oo haddii hadal un meeshu ay noqoto un ficil oo aan hadal jirin qofka qalbigiisa waxaa ku jira waxa muujinaya oo lagu cabbiraa qowlka bay leeyihin laakiin sida raajixa siba wakhtigeennan dambe ee tijaaradda iyo iibka iyo wax isdhaafsigu horumaray waxaa la odhan karaa wuu iska ansaxayaa baacu lmucaabaadkaas waxaa la isdhaafsanaya madhabu shaafici culamada qaarkood baa la qabaa iyo aimada kaleba waayo iyadoo sidaa aad u ogaatay arkaantii beeca iyo tiirarkii laga maarmaanka u ahaa waxaa jira marka shayga la kala iibsado khiyaar buu qofku leeyahay khiyaar khiyaarkaasi waa saddex midunbuu noqonaya khiyaaru lmajlis wa khiyaaru shardi wa khiyaaru lcayn saddexdiiba halkan uu kugu dhigay saddexda ikhtiyaare qofku uu leeyahay saddex jeer oo uu khiyaar yeelan karo khiyaarka waxaa looga jeedaa kanina inuu lacagtiisii la noqon karo kanina alaabtiisii la noqon karo khiyaarku waa intaa ilaa markii hore labada qof waxba isdhaafsanayeen oo midna lacagtiibuu la tegayey midna alaabtiibuu la tegay waxbaa la isdhaafsanayay khiyaarku markaa wuxuu keeni karaa intii wax la isdhaafsaday kadib in qof waliba wixiisii la noqdo weeye khiyaarku macnihiisu xikmadda uu ka faa'iido yahay waa taa waar wixii aan kaa iibiyey ii soo celi iyo lacagtii aad iga qaaday ii soo celi goormuu qofku taa odhan karaa saddex jeer mid waxa weeye maa lam yatafamaa lam yatafaraqa intaanay kala tegin walow ha wada joogeenba sanad ama inka badanba hadday iyagoo wax kala iibsaday muddo dheer aanay kalaba tegin ee ay wada joogaanuun khiyaarkaasuu qofkii leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaasuu ku sheegay xadiidka saxiixa ah bukhaari iyo muslim ku sugan almutabaayicaani kullu waaxidin minhuma bilkhiyaari calaa saaxibihim maa lam yatafaraqaa ilaa bayca alkhiyaar mid waliba labada qof wax kala iibsaday ikhtiyaar buu leeyahy intaanay kala tegin hadday kala tagaanay ikhtiyaar shardisteenna dee shardigoodii way fulinayaan waaya markaa mudda iska wada joogeen kani alaabbuu qaatay kanina alaabbuu qaatay lacagtiibuu qaatay dabcan wixiina lama taataabanin goorta uu qofkani alaabtan celin karayaa ee ikhtiyaarka uu yeelanayaa waa in dee wixii aanu ku tasarufin hadduu sii iibiyey amaba uu dee iska isticmaalay taasi dee ikhtiyaar lama yidhan haddaanay kala tegin taas waa mid marka labaad ay ikhtiyaar leeyihiin waxa weeye hadday shardi dhigteen alaabtan dee waan kaa qaatay laakiin bal ilaa saddex cisho ayaan ikhtiyaar leeyahay waa kaa xadiidka nebigu yidhi ilaa bayca alkhiyaar haddii labada qof iib ay wax kala iibsadeen oo khiyaarna ay shardi ka dhigteen ilaa saddex cisho way leeyihin oo saddex cisho ayaa qofkii uu iska soo eegaya alaabtii wax ceebiba iyadoonay jirinba xaq wuxuu u leeyahay hadduu shardi dhigtay almuslimuuna calaa shuruudihim in la tixgeliyo shardiga ah laakiin dee islaamku mutlaq kama dhiginoo ma sii daynine muddo ayaa loo qabtay qofkan saddexdaa cisho waa inta uu qofkii dhan walba alaabtii uga wareegi karo waa inta uu cid kala soo tashan karo waa inta uu kusoo qanci karo dadka qaar baa yabaal badane ama maskaxdooda ay isrogrog badanto go-aankoodu daciif yahaye saddexdaa cisho waa intuu kaga baban karo taasina waa arrin labaad waaya qofkan isaga alaabta laga iibsanaya laga qaadanaya wuxuu xaq u leeyahay isaga laftiisu inuu yidhaahdo saddexdaa cisho waxba ikhtiyaarku siin maayo iminka miyaad iga iibsan alaabtii iska eego mise waad iska dayn isaguna xaq buu leeyahay haddaanay qancinaynin wuu odhan karaa war waxba khiyaarku siin maayo anigu ama alaabtaydii iga iibso ama wax saddex cisho khiyaaraan ku siinayaa ma jiro taasina wuu odhan karaa arrintan khiyaarkii saddexaadee ahaa xagga ceebta waa kan wa idaa wujida bilmabiici caybun shaygii la kala iibsadaa ceeb laga helay falilmushtari raddu kii iibsaday uu iska celinaya xaq buu leeyay mabiici waad fahamtay mushtarina waad fahamtay odee waa inagii soo fasirnay mabiicdu waa alaabtii la kala iibsanaya noocay doonaysaa aato ceeb baa laga helay ceebtuna laba qaybood alaabtii la kala iibsadaa baa ceeb yeelatay wey ceebtu laba qaybood bay noqotaa caybun qadiim wa caybun xaadis ceebi waa mid horaysay ceebina waa mid dambaysay xaggay ka horaysay xaggayse ka dambaysay ceebina beecay ka horaysay oo ceeb qadiimaa la ydhaha ceebina beecay ka dambaysay oo ceeb xaadis oo cusub baa la ydhaha qofku ceebta uu u celin karayaa waxa weeye ceebtii iibka ka horaysay laakiin ceebta iibka ka dambaysay xaquma laha inuu celiyo leannahu ama waa aafo samaawiya ku timi shayga ama isagaabay kaga timo dee kharibay labada mid waidaa wujida bilmabiici caybun haddii ceeb horraysa oo iibka ka horraysa laga helo wixii la kala iibsaday mushtarigii u celin karaa gaari buu iibsaday maalan gaarigani wuxuu yeeshay markii ay la kala wareegeen kadib ay kala tegeenba iyagoo saddex cishana shardi dhiganin ceeb baa soo baxday ceeb ayaa soo baxday ceebtii haddii la eegay waxay ku caddaatay ceeb iibka ka horraysa inay tahay markay sidaa tahay xaq wuxuu u leeyahay qofkii iibsaday inuu idhaa iga celi hebelow laba arrinna waa laga maarmaan inaanu ku tasarufin wixii isagoo ceebtii ogaaday waa inaanu ku tasarufin hadduu ku tasarufay oo iska isticmaalay dee waa isaga le waayo isaga u taalla waa inuu kula dhaqsadaa hadduu iskaga shaqaystu idhaahdo mee waan kii baanu sarki doonaa bal gaariga igaydiiye waa tusaale un gaari guri raashin wax walba waa suuragal neef xoolaa mee kii baanu sarki doonaa buu leeyahay alaabtii iga idiyaa yarafilane bal waanu sarki doonaa daharat minhu qariinat likhtiyaar markaa waxaa ka muuqata inuu doortay inuu wixii doorta ku qancaa ka muuqata marka doorasha waa inaanay ka muuqanin ee deg deg waa inuu u celiyaa wixii waa inaanu isticmaalin wixii waa inuu ceeb horraysa yahay shuruudahaasaa laga maarmaana haddii ceeb dambayse ay tahayna dee ma celin karayo ma celin karayo waxaa markaa jirta haddii ay isku khilaafaan labada qofna dee waa dacwadu wax kasta oo lagu murmo islaamku wuxuu ka taagan yahay muduci iyo madaa calayhi iyo dhaar iyo markhaati intaasuunbaa laga taagan yahay ceeb gaariga saliidda cunayaa way horraysay oo waxa wuu sii watay ma intan dambead meel ka tuurtay oo gadaal bay waxaanay ahaayeen waa iskhilaafeen mar hadduu qowlkoodu iskhilaafo caddaynkeenu weeye muducigo haddiiba caddayn waana kan kale u dhaaro islaamku dadka ma muransiiyo jaafaajiru qunaagtiisa ma yaallo ee waxa weeye waa gamgamtaa broses cad buu leeyahy wadda cadoo la marayo lagu kala baxo intaa waa la fahmay waana arrinta kollay wax badan oo dadka ka murugsan mataqaanaa ka dhulbaa maalan la kala iibsaday dhulkii waa lagu qabsaday oo iminka taasi aad baabay u badan tahaye malaa in tusaale loo soo qaatay ku wanaagsantahaye qof baad ka iibsatay ficlan goorta qofkii laga iibsan karaana de waxay ku fiicantahay inama wax uga dhisay inama uu sharci dhamaystiran u leeyahy waqtiyaasha uu milkinaya taase waa lagu qabsaday dee ceeb baa soo baxday ceebba tay mise ma aha mid baa ka dhex tooso isiri ku qadi mayse ha markaa kiibaa ku dugleeyey dee kii un baad u yeedhi waxbaa dagaalamine kii un baad u yeedhi doontaa kaa iibiya waxaad leedahay war meesha ceeb baa yeelatay yaa dee mid baa ka dhex tooso ku jira amaba qorshihiibaa ay qaban weyday oo shaarici buu kaa iibiyo markii la qorsheeyey bannaan bay noqotay kuma odhan kara kii hore maanaa soodaanta keenay odhan maayo laakiin waxa weeye meel aan dhul ahayn baad ayoon la dhisan karaynin bay ahayd meeshu waaya wixii hore la kala iibsaday wuxuu kaaga iibiyey afar iyo labaatan mitir iyo afar iyo labaatan mitir waa tusaalehu waxay noqotay labaatan iyo labaatan afar baa go-ay dee ceeb baa timid yaa xabaalay noqotay meesha iyaduna way badantay soo maaha kullu daalik wixii ceebahoo dhanba xaq wuxuu u leeyahay qofku yaanay shardiba marka hore dhiganine inuu celiyo qofkanina dee walaalkiisa kale inuu cawaro ama uu cawsle u muuseeyo maahee waa inuu ka celiyaa wixii aan hagaagsanayn uu ka iibiyo arrin kale uu gudbo waxa ui walaa yajuusu ma bannaano baycu hamarati midhaha in la iibiyo mudlaqan iyadoon laba kala qaadaynin ilaa bacda buduwi salaaxiha intii wanaaggeeda uu muuqday uun mooyaane walaa baycu maa fiihi ribaa wax riba ay ku sugan tahayna in lagu iibiyo ma bannaana bijinsihi wax la jinsiya radban iyagoo isagoo qoyan ila labana canaha mooyaane midhihii la iibin maayo buuhi ilaa bacda buduwi salaaxiha salaaxu waxa weeyaan waa hagaaga midhuhu bisaylka buduwiguna waa muuqashada bisaylkoodu jeeruu midhaha muuqdo iyagoo uguriya lama iibinayo iyagoo uguriya xasiida lama iibinayo midhuhu markay bislaadaan baa la iibinaya leannahu haddii aan wakhtigaa la iibinin waxaa dhici karta inay isbedelaan ama ay noqdaan kuwa aan la intifaacsan wakhtiga ay waxaana istaagayaan ee la iibin karo mabiic rasmiya uu noqon karaaba markay midhahaas bislaadaan waxaa kaluu ku yihi waxyaabihii madcuumaadka ahaa taas midhiba raashinkii raashinkii isagana waa inaan la iibinin isaga oo qoyan shay jinsigiisa aan lagu iibinin ilaa inuu engega mooyaane saasuu nebigu u diiday calayhi salaatu wasalaam لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة midhaha ha iibsanina jeeroo ay bislaadaanoo wixii aafe ahaayeen laga baqanayay ay meesha ka baxaan ila haddii kaashkii la kala qaato midhii la kala iibsada iyagoo weli xasiidoon bislaanin oo dabeetana ay noqdaan ha dhowto waxaan lama cuni karayninba qofkii lacagta laga qaaday baa khasaaraya taasaa la diidan yahay sidoo kale dee timir iyo haddii rudab la ysku iibiyo ama cinab iyo waxa la ysku iibiyo zabiib macnaheedu timir halkaa taalla koosaradeedii ku jirta iyo mid geedka saaran baa laysku iibiyey de waxaa macruufa tan geedka saarani way dhadhaysa adhowto way yaraanaysa isla ekaanshihii laga doonaya baan la hubin lama hubo cinab halkan yaallo oo la miis karayo iyo mid meeshaa saaran oo geedkii ku yaallaa laysku iibiyey dee ma garanayna inay isleegyihiin iyo in kale waxaana shardi ahaa inay isleegyihiin inay isleegyihiin baa shardi ahaa shardigii baa la waaya ila labana caanaha mooyaane caanuhu iyagoo qoyan caano kale waa lagu iibin karaa maxaa ka faa'iida ah dee waa geeliyo lo kana wuu lulanayaa kana dee dad magaalada kasoo xagaabaxosiinaya ujeedooyin baa isku khilaafi karaa marka caanuhu qoyaankaa lagu iibin karaa waxna iskuma khilaafayaan iyagu wax iskhilaafa mara intaasina waa arrin kale oo wax alla wixii muran keenaya wixii qarar keenaya iyo kedo wixii aqoon jahli jahaala ay ku jirto aan la garanayin wuxuu yahay xikmadii beeca la diiday loo diiday horaynu usoo xusnay waxaynu haddaba hore usoo marnay iibku inuu yahay labo qaybood baycu lcayn wa baycu salam shay yaaloo la kala iibsanayo oo la arkayo iyo shay markaa la tilmaamayo tilmaan lagu iibinayo labadaaba islaamku wuu ogolaa shaygii muuqdae halkan yaallee la kala iibsanayay lacagtiisii ama ha la kala qaato ama lacagta ha la is-amaahiye baycul acyaan baa laydhaha wax la arkayo oo la kala iibsado soo marnay ka ah halkanna waxa weeye shaygii la sifaynaye la tilmaamayey ama la soo samayn doonayey akhiiran xagga dambe sidaa loo shardiyay loo soo samaynayay oo la kala iibsado wey marka wixii la kala iibsanayay baa maqan lacagtiina waa la kala qaadanaya labaduba laakiin inay meesha ka maqnaadaan ma aha oo taa hore aynu uga soo hadalnay alaabtiina ma taalla lacagtiina ma taalla taa iib lama idhaahdo labada qofee wax kala iibsanayana mar waxa ay noqonaysaa inay labadooduba joogaan marna way maqan yihiinoo wakiilaa ka jooga oo islaamku wuxuu ogolaya waxa la idhaahdo alwakaala iibkaa laysu wakaalan karaa siintaa laysu wakaalan karaa guurkaa laysu wakiilan karaa wax walba marka laba wakiil kii mushtarigii wax iibsanayay iyo kii baayicii wax iibinayay labaduba wakiil bay dhigan karaan midkood baa dhigan karaa laakiin labadii qofe wax kala iibsanayna yee meesha ka bix labadii shayee la kala iibsanayna yee meesha ka bix waay rasuulku sala allahu calayhi wasalam madiine wuu tegay iyadoo reer madiina ay lacag dhiibaan oo ay lacag sii qadimaan nimanka beeralayda ah ee xaggaa iyo shaam yaalla ee dimashaq eriya ka keeni jiray raashinka iyo saliidda iyo waxa ayay usii dhiiban jireen kaashka mid waliba wuxuu leeyahy intaasoo raashina aniga wakhtiga ay keen markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam iibkaa isagaa muu deedifaynin wuu daayey shuruuduunbuu u xidhay markaasuu yihi man aslafa fii shayin falyuslif fii kaylin macluumin wa wasnin macluumin ilaa ajalin macluum shuruudahaasuu u xidhay qofka lacag sii dhiibanaya alaab in loo keena ama raashin doonayow miisaanku ha cayinaado ha caynaato waxaan la idhaahdo kafada iyo wixii galaanee la darayo waktiga la kala qaadanayaana ha cayinaado ile qofkii uu ku xisaabtamayaan maadaam shuruudaha xadiidku uu xidhay aayadduna ay xidhay oo ilahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musamaa faktubuuh marka dadka muslimiinta ahw dayn kala qaadanaysaan mu'miniintooda dayntaasi wakhti inay yeelato ayaa nasku uu shardiyey dayn wakhtile baa ilahay wuuli waxaan wakhti lahayn lama yaqaan hadii la kala iibsanayo haddii laysu shaqaynayo haddii la kala kiraysanayo waxaan dabadaa furana ee xagga dambe ka furani waa waxyaabaha la ysku qabsado weeye soomaaliduna weliba isku yaraa cishoodaano waxaa way ka yaraa xishoodaano dabeetana gadaalunbay si xun isu khilaafaan haddii labada qof isu shaqaynayaan waa inay wakhtiga cayimaan muddada mar walba oo nidaam saxa weeye sidan kolba muddada la xadaynaya la isu shaqaynaya dii wax la kala amaahanayo waa inay wakti leeda dii wax la kala karaysanayo waa inay wakti leeda hadee wakti yeelan weydo waan u jeedaiyo mee anigu umaan jeedin unbay ku dambaynaysaa guri buu kaa kirayn ayaa qofkii ka karaynaysaa waktina maydaan qabsanin ama adaa khaldamaya ama isaga saasubay dee u badanta inuu qofkani arko meeshu inay xoolo badani uu ka soo baxayo kii lahaa markaa wuxuu le waad iga bixi doontaa dulun baa ku siiyey hadday u badanto kiina kharash baa ka galay oo wuu dadaalay oo u kiray ama kii kalaaba wuxuu leeyahay isagoo suuq seejiyey oo dad badan oo kiraysan lahaa dhaafiyey ayuu le waan ka maarmay adeere furiho way dhacdaa marka cumuuman ku talagal si uu jiro oo la isugu talagalo waa inuu jira al-ajal sidaa daraaddeed ayaa beecan isaga ah ee laydhaha baycu lajal ama baycu assalam ama baycu listisnaac waxyaabahaasoo dhan lagu tilmaamo waxa uu u xidhay shuruudaha beeca noocanee arkaan buu leeyahy muslim iyo muslamu ilayhi iyo muslamu fiihi iyo thaman waa muslima oo qofkii lacagta dhiibayay iyo muslamu ilayhi kii kaashka loo dhiibayay iyo muslamu fiihi shaygii la baadi doonaya daraaddii lacagta loo dhiibay iyo lacagtii arkaantaasuu leeyahy marka arkaantaa la qabso haddii uu sheego mid ka mid a ka loo jeedo qabso muslimku waa kii dhiibayay muslamu ilayhiguna waa kii loo dhiibayay ilayhi mar haddii laydhiba xarafka hadday ku bayaaminaya macnaha loo jeedee muslamu fiihi waa shaygan daraaddii lacagta loo dhiibay laydha war kaa i kee kitaab noocaasa raashin noocaasa gaadhi noocaasa waaya wuxuu ku yihi marka shuruudo u xidhaya maadaama aayaddii shuruudo xidhay xadiiskiina shuruudo xidhay shuruudaha wixii kale ee la mid ahee lagu kala baxayana culimada kusii daray waa qiyaas musaawi ah waa shuruudaha kale la midka ah ee iyaguna shaygan madmadowga ka saari karaya wayasixu salamu salamkii wuxuu ku ansaxayaa salamna garatae xaalan wa mu'ajalan labadabuu ku ansaxaa xaalan mid jooga wa mu'ajalan iyo mid wakti leh fii ma takaamala fiihi khamsu sharaa'id shayga shan shardi ay kaamil noqdeen ayaa salamka lagu kala iibsan karaa fii maa shay ayaa lagu kala iibsan karaa takaamala fiihi khamsu sharaa'id shan shardi ay ku dhammaystirmeen waaya haddaba wuxuu ku yihi xaalan wa mu'ajalan mu'ajalku waa kii wakhtiga lahaa xaalanna muxuu noqonayaa waa midaan wakhtiga loo qaban oo layidhi iminkaa soo qaadaya oo kaasi miyaanu baycul cayn noqonayn mayma noqonayo shayguba haddaan hortaada oolin oon lalahayn waa kanoon laa yucayan bilishaarati alxisiya ishaarada kol haddaan lagu cayimayn oon lalahayn waa kan ee kuuhi aqalkan ka soo qaadaya record noocaa iyo noocaasan hayaa kambanigaa sameeyo saa iyo saaso gurigu yaallaa iminkaan soo qaaday waqtiba u qaban mayno waa salamu leanna dee baycul cayn maaha hadda waxaa tidhi waaya dee dadku way iskaba hawl badan yihin iyo aan cidi iga horayno lacagta waa lagu degdegaa alaabtaa waaba la jecel yahaye marka baycul cayn maaha oo horteenna ma yaalo waa baycu salam laakiin ajal iyo wakti looma qabanina waa xaalan marka xaalan ha odhanin maadaamaan wakti loo qabanin miyaanu noqonayn iibkii horeynu soo sheegnay sidaasay kala yihiin marka shan shardi waa in laga helaa buuli shaygan la kala iibsanaya waa inuu shuruudan yeesha an yakuuna madbuutan bisifa waa in uu sifo ahaan lagu koobi kara buuli sifo ahaan waxyaabaha qaarkoodoo way dhacdaa aan la sifaynba karayn dee shaygii aad kala iibsanayseen ee tilmaanta lagu kala iibsanaya haddaan laba tilmaami karaynin oon laba tilmaami karayn maxaa lagu kala baxaya hadhowto waa in la tilmaami karayo waxyaaba waxaa jira isku jirjira oo marba nooc badan karo culimadu waxay usoo misaalin jireen hariisada iyo muqbaasada iyo waxaa waxyaabii nooca ahaa raashinada la isku dardaro oo kale keebaa badan ma kii dhanaana ma kii macaana ma kii subaga lahaa keebaa badan lama qiyaasi karo marka waxaa intoo lasoo qaado un iyadoo la arkayo un qofku inuu iska eego un unbay noqonaysaa wixii aan la sifayn karayn macnaheedu maaha wixii aan la sifayn karayn lama kala iibsan kara macnuu maaha ee waxaan lagu kala iibsan karaynin maqnaansho e dee waa la iska eegaya waa la keeni waa intaas wa an yakuuna jinsan waa inuu jinsi yahay lam yakhtalid bihi hayruhu wax kale aanay ku darmin wax kale aanay ku darmin oo hadduu wax kale ku jiro isagana waa in la keenaa laba shay oo isku jiraba kol hadduu waxaynaan garanaynin ka badan jahaala iyo war la-aan baa laga yaabaa inay dhacdo marka wax kasta oo isku jirjira labada shardi way iska ag dhowyiin shardigaa hore aynu soo sheegnay iyo shardiga waxaan isku jira xikmadda loo diiday waxa weeye ee uu u baahan yahay in la eego waxaan la garanayn ka badan iyo ka tayada roon waa shardi labaad walam tadkhulu naaru naari waa inaanay gelin liixaalatihi inay maaragtay bedesho naari hadday gashay lilixaala wa lilislaax bay yidhaahdeen macnaha dab baa la geliyey dabkaas waxaa loogu talagalay inuu hab karineed baa loo ayaa loo geliyey ixaala macnaha in qaydhin laga kaxeeyo oo bisayl la geeyo bisaylka laftiisii baa la sifayn karay nin hayrku gaadhay wax la sifayn kara maaha midba habbaa loo bisleeyaa midi waa meeldhexaad midi waa saato midi qaydhin buu noqon karaa midi aad buu u gubtay udheelkaa marka aad waxaa u tilmaamayso waa adkaan kartaa iyaduna walam tadkulhu naaru liixaalati haddii laakiin malabkii iyo subagii iyo waxyaaba la diiriyay unay tahay oo aan markaa loogu talagelin in lagu safeeyo un mooyaane in la bedelo aan loogu talagelin waa lagu kala iibsan karaa walaa yakuuna mucayanan walaa min mucayan mucayanna waa inaan ahayn mucayanna waa inaanu ka mid ahayn mucayan macnaheedu waxa weeye shayga halkan yaalla matal miiskan horteenna yaalla laguma kala iibsan karo iibka la yidhaahdo iibka amaahda iib amaaheed manaa iibkan salamka la idhaahdo laguma kala iibsan karo dee wuuba ku hor yaalaaba laakiin waxaa lagu kala iibsanayaa iibkii aynu soo marnay caynta iibka aragtida ayaa lagu kala iib sifa ahaan laguma kala iibsanaye iibkii aragtida lagu kala iibsanaya oo qofkii waa kana iska eeg baa taalla isaguna waa inuu iska eegaa laakiin inuu sifeeyuu sifeeyuu sifeeyo loogama baahna walaa min mucayanna wuxuu uga jeedaa maal alaab halkan taalla inuu yidhaahdo alaabtan mid noocaa iyo noocaa iyo noocaa iyo noocaasa iga soo saar maya wax meeshan yaalla qayb ka midoo mucayana iga iibi maya waa inu ama isagu kala soo baxaa ama yidhaahdaa qofka iga soo saar ama wakiilu samaystaa adigu wixii la arki karaya amaah laguma kala iibsado wey marka lasoo ururiyo waay salamkan waa salamkii iibka noocaana shuruudahaasuu leeyahy uma lisixati lmuslami fiihi shaygan isaga ah ee la kala iibsanayaa marka uu ansaxayo shuruudihiisuna waxa weeye amaaniyatu sharaa'id sideed shardi wa hiya an yasifahu waa inuu shaygii tilmaamaa shaygii la kala iibsan laha waa inuu tilmaamaa bacda jinsihi wa nawcihi markuu jinsigiisa sheego ee noociisana uu sheego qaalin ka soo qaad jinsiga iyo noocu waxa ay kala yihiin shay sarreeya iyo ka kasii hooseeya masalan jinsiga la kala iibsanaya waa xoolo waa jinsi jinsi guud weeye waa kaa komankaee sarreeya ka ku sii xiga isaguna waa noocii xooluhu dee waa saddex nooc saddexda meersi geel ari lo waa nooce waay waa nooca waa waxaa kaloo la odhan karaa jinsigu waa jinsi geel geeli isku nooc ma ah waa nooca lasii tilmaami kara markuu jinsigiisa iyo noociisaba sheego labadaa shee kala hooseeya ah waa inuu ku sifeeyaa bisifaati tilmaamo allatii yakhtalifu biha saman tilmaamaha lacagtu ay isku khilaafayso tilmaamaha lacagtu ay isku khilaafi karayso waa inuu ku sifeeyaa oo haddii tilmaamaha qaarkood la sheego waxaa dhici karta inay lacagtu badato tilmaamaha qaarkood haddii la sheego waxaa dhici karta inay lacagtu yaraato alaab walibana waa noocaa haddaad iminka sbeer baar soo iibsanayso ama aad gaadiid soo iibsanayso markaad jinsiga sheegto ead nooca sheegto ee aada raaciso moodeelka ee aada midabka raaciso dee miyaan mid walba wax isku khilaafayn noocii iyo jinsigii iyo sifadii iyo intaba mid walba lacagtiibaa marna kor u kacaysa markaad shuruudaha sii adkaysana lacagtiibaa sii qaaliyoobaysa marka aad shuruudaha fududaysana lacagtiibaa fududaanaysa marka adaa isu haya inaad isku qaaliyaynayso iyo inaad iska dejinayso labadaba allatii yakhtalif biha taman waa noocaa intaa waxaa laga cararayaa wixii khusuumo iyo muran keenaya iyo wixii warla-aan keenaya iyo wixii dulmi keenaya iyo wixii qabni iyo qarar keenaya qofkan in la dago oo la sabaaxdeeyo oo iibka lagu kadiyo wa an yadkura waa inuu sheegaa qadrahu shaygan la kala iibsanaya qadarkiisa bimaa yanfi ljahaalata canhu wixii jaahilnimada ka saaraya waxbaa la kala iibsanayaa soo maa inta kiilooyuy inta garaamuye inta galaanuu yahay qadarkiisa waa inuu sheegaa waa kaa nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam eele falyuslif fii kaylin macluumin wa wasnin macluumin war miisaanku ha caddaado oo ha cadaado kafadda iyo galaanku ha cadaado marka qadarka taasuu uga jeedaa waaya waa kaa haddaba laba siyood baa lagu kala iibsan karaya iibkan salamka laftiisa mide waxa uu ahaa mid wakhti dambeeye leh midna waxa uu ahaa mid imika la kala qaadanayo waan kuu soo qaadaya ahaa shaygani wuu jiraaba oo inagama foge waan kuu soo qaadi doonaa lacagta sii keen bay hay marka haddii uu wakhti leeyahay buu ka hadlay wuxuu hi wain kaana mu'ajalan haddii wakhti loo qabanayo iibkan dakara wakhta maxili wakhtiga uu noqonayo mid la kala qaato waa inuu sheegaa mu'ajal wakhti baa loo qabtay dakara wakhta maxili wakhtigu xaaloobayo ha sheego wakhtigu xaaloobayo waktulxuluul macnaha ajashaas goorta ay soo gelayso ajashi ha sheego waaya oo maalan waa shan bilood kadib maanta maalinta ku intaasa ama bishan bisha ku intaasa taariikhdu cayimaya iyo maalinkaba waa dhaydkii u cayiman yahay waa qoranta shaygaasaan kaa iibsaday tilmaamahaa leh meel heblaayo ka soo baxa shuruudihiisu caynkaas yihiin lacagtiisii waa tan muddada intaa la eg baan kaaga rabaa meesha lagu kala qaadanayaana waa tan wa an yakuuna waa inuu yee shaygani mawjuudan mid la helayo cinda alistixqaaqi fi lhaalib cinda alistixqaaqi marka la mutaysanayo shaygii waa in la helayo filhaalibi sida faraha badan maalan arbakhi buu kaa iibsanaya qofka hadhuur buu kaa iibsanaya wakhtina waa qabsateen wakhtigaa waa in la helayo un weeyeyntani waxaad tidhi tobankii intaaloo arabakhiya baan kuu keenaya oon kaa iibiye wakhtiga aa qabsateenna waa wakhti aan arabakhiba la helayn waa wakhti aan tamaandhaba la helayn waa wakhti aan khudradaniba soo go-ayn waa wakhti shaygaasiba laga yaabo xagga maamul ahaan iyo xukuumad iyo cidi inay mamnuucdayba oon la helayninba de waa la arkaya in halkaa balaaya in isqabsi ka soo socdo halkaa waa la arkaya yaa oo labadii qof ay murmi doonaan taa lama doonayo ee waxa uu ku uhi wa an yakuuna mawjuudan cinda alistixqaaq fi lqaalib cinda alistixqaaq waa marka la mutaysanayo ee shaygan lala kala wareegayo sida qaalibkaa waa inuu yahay wax la heli karo oo aan macduum ahayn oo aan la waayaynin laadii kale kalna wuxuu odhan doonaa war maxaad iiga iibisay waxaan wakhtigan aynu qabsanay lama helayn ama dhulkaba ka bixin ama dabadaba ka soo degin kanna wuxuu leeyahy adiguba waad ogeydo waad arkayse maxaad lacagta igu dhiibtay dar ila waad ogeydba inaanu shaygan imanin oo xukuumaddu mamnuucday ama aanu dhulkaba ka bixin waaya wa an yadkura waa inuu sheegaa mawdica qabdihi meesha lagu kala qaadanayo ladeegada taasina waa muhiim alaabtu maala waa alaab culus kani burcu joogaa kana hargeysa labada wax kala iibsanaya haddii aan shardi laga dhigin meesha lagu kala guddoomanaya aan la cayimin soo hadhow isqabsan maayaan kani wuxuu leeyahy de anigu burcaan degana saa daraaddeed aniga de inaad burcay u keentaala ila hargeysan ku kala iibsanay inaad nooliga de adaa qaba mee ma qaba adugu wixii waktigiisi way noo dhammaatay dee lacagtiina waan haysaa alaabtiina waktigaasa imanaysaa la soco barbere kasoo degaysa haye nooliga yaa qaba wiishka lagu raraya yaa qaba bakhaarka la dhigaya yaa qaba waxo dhan waa in lagama sii wada hadlaa waa in mawdica alqabdi halka lagu kala guddoomanaya haddii la cayimo waxa iska cayiman cidda soo raraysa nooliga cidda bixinaysa waxaas kharashkaasoo dhan cidda qabtaa iska cayiman waan yakuuna samanu macluuman lacagtuna waa inay tahay mid lakala mid la yaqaano lacagtan alaabta alaabta haba la kala sugayo laakiin lacagtu waa inaan shaki ku jirin hadduu idhaahdo intan uun lacagtan baa halkan kiishkanay ku jirtaaye gaari noocaasa baad ii keena ama kutub noocaas dee lacagtanna u qaado lacagtanaynu ku kala iibsanay oonay lacagti ahaynba wax la garanayo dee goorna wuu odhanaya war waxaan ima gooyaan waxaad ii diratay lama bahna taha waanu iska tiriyaa waxoo dhami cayimayin far waaweyn baa wax lagugu qoraya wa an yakuuna samanu macluuman lacagta waa inay tahay mid la garanayo waany sidoo kale lacagta waa in la garanaya waxaa ku jirta jinsigay tahay kani wuxuu leeyahay war lacagta waddanka laga isticmaalo ayaan kaaga iibiyey maya maya dollar baan adeer kaaga iibiyey soo taa la yskuma qabsado in badan baa iyadana laisku mee soomaaliya afar boqol baan ayaan kaaga iibiyey markaasuu kana leeyahay bode afarta boqol afar somalilan anugu haystee me anigu afar dolar afar waxaan ujeeda adeereen waxaa lagama meesha lagama iibiye afar boqoloo dollar baan ujeeda imisaa madaxa la ysku dhuftay afar intaasaan kaa siiyey markaasuu kani mooday in somalilan uu jeedo kan kalena dollar buu ujeeday jabanaa siduu isu lahaa ee uu la soo cararay wixii ayuunbuu owaas dee xaggaad miyaad silan tahay marka cumuuman wuxuu waa inuu yahay macluum si aan hadhowto loo murmin wa an yataqaabadaa qabla tafaruqi lacagta waa inay kala qaataan intaanay kala tegin intaanay kala tegin taa waxaa looga jeedaa garanay oo alaabta la kala iibsanaya waa alaab maqan oo lagu kala iibsaday tilmaan iyo sifo laakiin lacagtu waa inaanay maqnayn shardigaa hore inuusoo sheegin lacagta waa in la kala qaataa oo marna alaabtaa dayn noqota marna lacagtaa dayn noqota haddii alaabtii la kala qaato ee meesha taalluu mucayan yahay way noqon kartaa lacagtu dayn laakiin haddii alaabtu ay tahy alaab la amaahiyey qofkan iibinaya oo la yidhi ken wakhtigaa dee lacagtii waa inaanay iyaduna amaah noqon haddii lacagtii maqan tahay alaabtiina maqan tahay waxa la kala iibiyey muxuu yahay waxba wey waxba wey taasina waa noocaa wey waa in wixii ay yihiin wa an yataqaabada qabla tafaruq qabla tafaruq intaan la kala tegin lacagtii waa in la ysugu shubaa waaya waxa iska dhacdaa dadku mararka qaarkood inay dariiqadan la diiday wax u kala iibsadaan oo qofkii isagoo aan lacagtii ka qaadanin ayaa wuxuu leeyahy hebelo waxaan kuu keenayaa alaab nooca iyo noocaasa ama raashin nooca iyo noocaasa baan kuu keenaya markaasuu kan kalena leeyahay imisaad iigu keenaysa waxaan kuu keenayaa intaasaan kuu keenaya lacagtiina waa laga heshiinaya beeciina waa laga heshiinaya waana la kala qoranaya ogaday kale wax iibsanaya lacag muu bixinin kan kalena alaab muu bixinina debaduu doonaya china buu uga soo iibinaya hadduu doono ama dubai ayuu uga soo iibinaya mararka qaar baa dowladdana saa wax laga iibsadaa koow dabeetana wuu baadi doonay wuu la soo cararayaa wuu soo wadayaa soo wadayaa saalaxawaatayntaasa wax lagu kala iibsaday iibka noocaasi ma ansixin leannahu waa aabbihii muranka alaabtiibaa badu la degaysa ama ceeb bay yeelanaysa ama si unbaa wax ka noqonaya kani wuxuu leeyahy de adeer markaad isoo gaarsiiso unbuu iibku ahaa kan kalena wuxuu leeyahy mee weynu heshiina waxaan adaan kuu doonay adigaanu kuu doonay aday kaa dhinteen aday kaa baddu kaa liqday bartaasa ayay dagaalu ka dilaacay maya laba dariiqo waa inay mid un ahaataa waa inuu wixii soo qaataa oo uu hor keenaa oo dabeetana baycii caynta ahaa uu wax kaga iibiyaa kaashkii amaha amaahiy amaha ka qaatabe taasi waa qodob qodobka labaadna waxa weeye inuu lacagta ka qaato iibkana la kala saxeexdo dabeetana alaabtii uu doono oo mid shuruudiina uu keeno hadday shuruuddii yeelan weydo ha dhowto dee isagaa isu qabo qofkani lacagtii unbaa lagu leeyahay inta uu soo wadeen lagala wareeginna isagaa leh alaabtii alaabtii ilaa uu qofkii ku sallimaya uu lacagta ka qaaday isagaa leh ilaa weli lagama guddoomanine taa haddii la yeeli waayo baabul wakaala waa in wax lagu soo iibiyaa oo qofkan uu lacag ka qaadaa alaabna uu dabadda uga soo iibiyaa commissionna uu qaataa soo mafhuum maaha taasina oo macnaha uu idhaahdaa lacagta keenso dabadaan kaaga doonaya anna waxbaan soo iibsanayaa koow mushqaayadna dee anigaysi ila wixii adaan kusoo iibinaya wakiilbaan ku ahaaye mushqaayadun dee anigaysi beersan nisbadiiba intaa boqolkiiba intaasaan dee anugu kugu jaashgaraynaya wixii wax cad waa inay ahaadaan oon dhexda ka dhicin oon dabeetana isku riixriix ku dhicin wa an yakuuna caqdu salami naajisan iibkan salamku waa inuu go-an yahay laa yadkhulu khiyaaru shard khiyaaru shardi ma galo khiyaaru shardi isaga waxaa sifada ayaa u ah caqdu salam naajis waa inuu yahy oo haddii aad aragto khiyaarkii saddexda qaybood wuxuu gelayay kii caynta ahaa ee la kala qaatay buu gelayay laakiin kan amaahdaa ma galo leannahu kan amaahda ikhtiyaar buu iska wataa markuu kuleeyay naajis naajiska macnihiis waxa weye wax go-an oo aan shardi lahayn baa naajis layidha xagga fiqiga ilaa waa eray bixintii fiqiga weeye iibkan salamku waa inuu iib aan shardi wadanin koow waxaana shardi u ah isagaaba dee kuu fasira wuxuu ku laa yadkhulu khiyaaru shard khiyaarkii waa inaanu gelin waxa isaga shardi waa sifada qofkan isaga ahee wax iibinayaa isagu lacagtii uu qaatayba kan uu wax ka iibinayo alaabta u doonayna waxa shardi u ah dee intaasoo shuruuda baynu soo sheegnayba intii haddii laga helana isagaa le alaabtii waxuu kaga noqdo maleh intii haddii laga waayana dee qofkanunbaa lacagtii laga doonaya ama inuu alaabtii keeno waa la fahmay taana halkaasaynu kaga gudubnay intan yar aynu raacinaynaa waxaa iyadu la xidhiidhaa rahanta aayadda suuratulbaqara akhirkeeda ku sugan ama saddex aayadood ay ka dambeeyaan haddii aad akhrido waxaad arkaysaa iyadoo ka warramaysa rahanta aayaddaa dayn aayatu dayn aayadda ku xigta ilaahay wuxuu ka warramay labada qof markay wax kala iibsadaan inay markhaatina u sameeyaan waxna kala qortaan ammaanada inay ilaaliyaan qofka wax kala qoraya iyo qofka markhaatiga labaduba markaasaa ilaahay wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda aw faruhunun maqbuuda labada way jiraana waa laba qirae haddaad socdaal ku jirtaan karaaniba la waayo ama qalin iyo waraaqba waxa aa kala qaadan kartaan rahan ayaa kala qaadan kartaan faida mina bacdukum bacdan falyu'addi aladii tumina amaanatah ammaanadiisa ha guto waaya marka rahantaasuu ka warramaya baabkani baabkan koobane wuxuu ka warramayaa labadii qofe wax kala iibsaday kalsooni inay kala qaadan karaan kalsooni baa la idhacdaa war waxaan isaga ah waan ka amaaday inta badan amaahdii bay gelaysaa tani amaahdii bay gelaysaa shaygan isagaa waan ku amaahiyey hebelow macnaa waa lawaaxiqdii beeca beeca shuruudihiisii ribadii gelaysay arkaantiisii intaba soo aragnay ee waxyaabihii raaci karaya dabagelaya baabka beeca lagu sheegay way rahantu inaguba rahanun baynu idhaahnaa ama kalsooni waa qofkii wax la amaahiyey ilaa aayaadkaasi dayn bay ka warramayeen oo kii amaahiyey uu leeyahay hebelow bal wax ii rahan dhig marka waxaa la yidhahdaa rahan oo ah wixii kalsoonida loo kala haysanayay iyo raahin oo ah kii alaabta dhigayay ee amaahda qaadanayay iyo murtahin kii isaguna rahanta guddoomanaya daynta bixinayay iyadana arkaanteedu waa kuwa wuxuu kuui wakullu maa jaaza baycuhu wax kastoo la kala iibsan kara jaaza rahnuhu fi duyuun dayntii in loo rahan dhigaa bannaan haddii shaygan la kala iibsan karo rahanna waa la dhigi karaa marka wax la kala amaado haddaynu wax kala amaano oo aan kaa doonayo kalsooni oo aad rahan ii dhiibayso waxani waa inuu yahay wax iib geli karaa leanna haddii wixii lagaa waayo oo aad bixin weydo wixii aad amaatay halkee laga goosanaya dee rahantana laga goosanaya dee rahantii waa in la iibin karaya hadday noqoto waxaan iid aqbalaynin oo duuduuban oo birlibaaxa dee sidee la odhanaya ma soconayso wixii waa inuu yahay wax la iibin karaa dabeetana qofkii daynta lagu lahaa hadduu dabadiir noqdayo midaan waxba iska bixin karaynin waa in laga goosan karaa waxaan wakulu maa jaaza baycu jaaza rahnuhu fi duyuun waa intaa weeye ida staqara hubuutuhaa marka ay sugnaanshaheedu sugnaado fi dimma qoorta qofka kolka ay ku sugan tahay weeye marka ay dayntu tahay dayn dumada qofka ku sugan rahantii waxaa la kala qaadanayaa kolkay dayntu jirto hebelow rahanisi de horta waxay amaahay haddii aanu qofkii waxbaba ku amaahinin dee muxuu rahan kaaga doonaya rahanta iyo kalsoonidu waxa ay ka turjumayaan markay dayni jirto weeye ida istaqara hubuutuha fi dimma dumada qofka waa in dayn lagu leeyahy markaasaa rahan la weydiin karaa haddii aan waxba la amaahinin dee maxaa rahan laga qaaday waa in la isweydaarsadaa war waxani waa kan anigana intaasaa iga rahana arrinku waa inuu saaya intaasuu uga jeedaa raahin iyo murtahinna kala fahamta iyo rahan rahantu waa wixii laysu dhiibayay kataadaliina taakudheef loodhan jiray fuqahadii hore marka waa ka isagu wax qaadanaya daynta qaadanaya raahinkuna waa ka dhigaya waa laba ismu faacilo waxa kala duwan ficilki iyo sartay ka yimaadeen waliraahini kii rahanta dhigay wuxuu xaqu leeyahy alrujuucu fiihi alaabtii inuu ku noqdo maa lam yaqbidhu intaanu guddoomanin murtahinku intaanu guddoomanin wuu ku noqon karaa macnaheedu waxa weeye haddii qofkii aad dayn ka qaadato uu ku idhaahdo rahan dhig oo aad tidhaahdo maalan miiskaasaan rahankuu miis baan rahan kuu siiyey waxaad igu leedaso intaasoo kaasho maaha miiskaaba rahan u qaado intaanu kii kaala wareegin waad bedeli kartaa macnaa waxaanse miiskan waxbaan ku qoraa waan cafwan waan anaa u baahane kan ku siin maayo rahan kuugu dhiibi maaye kitaabkan baan kuu siinaya ama mikrofoonkan baan kuu siinaya waad bedeli kartaa macnaha wax iska bannaan weeye waliraahini alrujuucu fiihi inuu ku noqduu xaqu leeya rahantii maa lam yaqbidhu intaanu guddoomanin kii rahanta qaadanaya laakiin hadduu miiskii la wareego de way dhammaatay isagii baa la wareegoo qaatay waxaad qaadan kartaa marka aad daynta keenayso waa kala guddoomashadan ku xisaabtankeeday leeday walaa yadmanuhu almurtahinu ilaa bitacaddi masale kaleu kaga jawaabo muranka soo afjaraysa taasina walaa yadmanuhu rahanta ma magdhabaya almurtahinu kii haystay ilaa bitacadii inuu gabaadfal ku sameeyo mooyaane boqol kun oo shilin baad ka amaahatay qof kitaabkaasaa tidhi isii hay kitaabkii wuu lobo aafaa ku timi ama waa la haday ama wuu gubtay waxbaa ku dhacay dee wuxuu yihi lacagtii waan ku siinayaa kitaabkiisi kitaabkii dee aafaa ku dhacday anuu kuma gaboodfalin buu kitaabkaasi mar hadduu dhinto meesha ka baxay waxaa la eegayaa qofkan hayeen rahanta u haystay inuu ku gaboodfalay iyo in kale hadduu ku gaboodfalay waa lagu leeyay oo bannaanka uu dhigay ama qofuu ammaano u siiyey ama miduu yidhi soo akhriso waxaasoo dhan waa tasaruf uu qofkii ku tasarufay wax laakiin haddii halkii uu ku xafiday uu dhigay ee qofkan uu u yaalay laga xaday ama uu gubtay ama aafa ku timid waxba laguma laha isagee lacagtiisii buu leeyahy qof kan kalena wuu ka dhacmay uun walaa yadmanuhu lmurtahin ilaa bitacaddi macnahaasuu uga jeedaa ninkan rahanta hayay mag dhabi maayo ilaa bitacaddi fuqahadu waxay u qaybiyaan had iyo jeer waxaan la kala hayo yadaani yadu damaana wa yadu lamaana yadu lamaana gacan aamina iyo gacan mag dhabaysa bay idhahdaan masalan qofku waxaan hadduu dhaco gacantiisu mar walba waa gacan wixii mag dhabaysa ama balaaya ha ka dhacdo ama lalaga sii qaado ama ha ilaawo si kasta ha kaga lumo qofkani haddii uu waxaan dhacay ama khiyaameeyey ama dafiray ama qofkii uu siin waayuu ka meermeeriyey oo waxaasi ay dayacmaan ama gaboodfal ha jira ama yuu jirina kollayba waa lagu leeyay waxaa sidoo kalea hadduu caariyaysto ama irgisaysto iyadana waxaasi si kastaba ha ku dhacmeene waa lagu yeelanayaa uun wuxuu ihi shaygaa irgisaysiyo aan kaa ammaanaysto wixii yadiisa yadul amaana laydha yadu damaana laydhaa waa bal caariyatun madmuuna ninbuu nebigu calayhi salaatu wasalaam hub ka amaahaday kolkaasuu ihi macaariya la ii magdhabi doonaa mise waxa weeyaan mid la ii soo celin doono mee waa lagu magdhabi doonaa buuli marka halkaasaa lagala baxay oo xadiidkaasaa faa'iidaynaya in kollayba la magdhabaya ammaanadii iyo wixii la ergisaystayna waaya taasina murankaasay soo afjarto oo waa wixii dacwadda laga jawaabi lahaa waidaa qabada hadduu qaato bacda alxaqi xaqa barhkii hadduu qaato lam yakhruj shay-un shay kama bixi doono oo min arahni rahantii ka mida xataa yaqdiya jamiicahu dhammaantii ilaa uu wada bixiyo tanina waa masalo kale masel lacag baa lagu lahaa boqol kunba dheh rahanna waa laga hayay boqolka ama ha ka badnaato ama ha la egaato waaya konton baad bixisay waxa uu ku leeyahay rahantii ma qaadanayo jeeru kaashka wada bixiyo ilaa weli wixii kalsoonida lagaaga qaaday oo dee qofku maalkiisii u dadaalaya weli meesha uu yaala marka jeerood boqolka soo wada bixiso ma qaadanaysid rahaantii rahaanta barhkeedna ma qaadanaysid laba kitaab ama saddex kitaab baan rahaan ahaa war dee boqolkii kun aad igu lahayd konton baan ku siiyey kala barun baa kuu hadhay adna kitaabada badhaysii odhan maysa caqad baa la saxeexayay heshiis heshiiskaas wuxuu kala wareegayaa markaad wixii soo dhammayso dadkuna saasay ku dadaalaya haddii kale ammaano kugu raagtay iyo daabaad moodaa wixii markaad muddo iska haysata uun qofkii si yar yar unbuu isu ilowsiinayaa mas-uuliyaddii wa idaa qabada buu ku yidhi markuu qaato ninkii rahanta haystay bacda alxaqi xaqa barhkii xaqu waa dayntiisi dayntii uu qofkan ku lahaa buu bar ka qaatay rahanna wuu hayaa ogow lam yakhruj shay-un min arahni rahanta shay ka mid ihi ma bixi doono oo rahannimada kama baxayo lagalama noqon karo xataa yaqdiya jamiica ilaa uu wada qaato lacagtii oo dhan macno waa saas aduu kolley dee waa qaanuun iyo axkaam iyo xukun iyo dood iyo jawaabteedii usluubka u hadlaya waa taas weeye sidaa darteed waa wixii dadka lagu kala saari lahaa ee lagu kala xukumi lahaa qofkuna gartiisa uu kusii akhrisan lahaa shayguna marka uu yahay qaanuun uu u qoran yahay hab xukun kolley wuu ka aad adkaanayaa fukaabularigiisa iyo jumlooyinkiisa iyo wuu ka aad adkaanayaa dee duruustan iska caadiga ama luqadan kale caadiga ah qaanuunku had iyo jeer wuu ka adagyahay marka sidaa darteed baa laga yaabaa inay qofka isku soo taag isku soo yaro taagoo jumlooyinka iyo sadarada uu fahmi waayo laakiin wuxuunaad ka qabsataan inta badan tusaalayaasha aynu ku misaalinayno iyo faqrad wal iyo jumlo walba waxa looga jeedo taasaa yar fududayn karaysa waana loo baahan yahay qofku inuu ha dhowto marka aad doonayso masaladii inaad raajacdo ama kutubta waxa ay ka tiri aad eegayso ama axaadiidta laftigoodana macnahooda waxaad ku fahmi karaysaa inaad kutubtan fiqiga iyo erey bixintooda iyo aad aada ugu fiirsatooda wax ka ogaato waxyaabaha kolley kuu sahlayay ka mid tahay inaad xataa naska laftiisa fahamto wallahu aclam bismi illahi raxmaan iraxiim su-aasha u horeysa waxa weeyaani xoolaha marka la kala iibsanayo gacmaha la ishoosgeliyaa dilaaliinta marka iibka noocaasihi ma bannaan yahay ee la qarinaayo wixii la kala iibinayo in lagu dhawaaqo horta kolley dee haddii s- looga jeedo marka wax la kala iibsanayo wuxu sir ha noqdeen waxa soo geli kara madmadow badan oo laga dhex faa'idaysto wuxuu inay sir noqdaan maaha ha caddaada iibkii ka wax iibinaya iyo ka wax iibsanaya labadaba saasaa u wanaagsan waa kii nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha huwa almusacir ilaahay baa sicirka suuqa sameeya isku eriga laftiisaa la doonaya marna kor la ysugu eriyo marna hoos la ysugu eriyo oo mar qofkii wax watay wax u qaaliyoodaan marna bulshadii wax u jabaanoo hoos la ysula daadegaynto la ysku eriyo marka in dadka loo heshiiyo iyo in la ysu qariyo midna ma aha eibku waa inu iska caddaado war shaygan intaasuu maraya ayaa ii kordhiyey ama hoos ha loo wado ama kor ha loo wado tan iyadu gacanta hoosta la ysu gelinayo waxaad moodaa sawir tuugaa inay leedahay iyadu xalaal iftin baa la qasha kolka xaqiiqatan dee wax asan lena maaha waxaana dhacda mararka qaarkood in qofkan miyiga ka yimida maalan wax loo iibinayo aan looba sheeginba wixii iibka uu ku go-ay wax ka hooseeyana loo jeedo kii dilaalka ahaana labada dhexdoodii ka faa'iidaysta way dhacdaa marka wuxuu waa inay noqdaan wax cad oo dee waxa ka mid a arkaanta iibka siiqa waxaasaan kaa siiyey iyo waan kaa siistay waxaasaan kuu siiyey haddaan wakiil ka ahaa iyo waan aqbalay waxa u dhaxeeya ee halkaa laga dhex siibaa waxa iskale qofkii xoolaha lahaa maalan haddii uu kan gacanta wax ku qariyay aanu xaqiiqada ka sheegin oo uu wax saaro waxa iskale qofkii xoolaha lahaabaa iskale marka dariiqadii saxda ahayd ee wax loo kala iibsanayay maaha taas ee ha la yska daayo
Een, su-aasha kalena waxay leedahay guryaan leeyahay waan kiraystaa marka cid kasta oo gasho waan ka kireeyaa marka dee kuwa xalaal ku shaqaysanaya iyo kuwa xaraan ku shaqaysanaya intaba marka muxuu noqonayaa xukunkooda kuwa aan xalaal ku shaqaysanayn sida fideoyadii dadkii xumxumaa iyo waxyaalihii aan xalaashahayna lagu iibinayay Een, nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka warramado markii uu sheegaya xalaasha iyo xaraamta iyo qofku dareenka uu ka qaato alifmu maa xaaka fi nafsi wa karihta an yadalacaka annaasu calayh dembi waxa la yidhaha wuuri wixii aad naftaada ku wareegato ama xalaalba ama xaraamba talo maxaa ku si ama hagaagsan yahay aad in badan wax kusoo haraacinayana aad ka labaadyoonayso dadkana aad aanad yar jeclaysanaynin in lagugu ogaado oo marka aad tidhaahdo gurigii horta yaa ku jira aad hareeraha yara eegeegayso inaad qofkiiba odhan karaynin hebel baa ku jira Een, markay caynkaa tahay wixii laga shakisay inuu qof ka daayo weye asadkiisii xalaashahaa ee wuxuu ka qaadanaya haddii uu yahay wax dee xaraam ku cadna hadalkeedaba daa shaygu hadduu xaraam ku cad yahay oo uu qofku xalaashiisii siisto isna wuu xaaraantinimoodaya shay la soo dhacay ayaad iibsatay dee kii soo dhacunbaad la mid tahay wuu ku siiyey la midunbaad tahay waad ka kiraysay la midunbaad tahay tu jidhkeeda iibsanaysa ama khamriile haddaad ka kirayso dee adiguna noocii unbaad tahay noocii eh, waxaan ay ku soo gelayeen xaaraantii waad adiguna ka qayb tahay kuma xalaaloobayo waa xoogayga iyo waa xoolahaygii xoolahaga alaa wasakheeyey oo halkaa dhiiqadaa dhex geliyey marka qofku ha iska hubsado waxa uu wax ku cunayo iyo waxa uu ka shaqaysanayo qofka muslimkaa waxa uu ka fikiraa maalka kusoo gelaya talow dariiqaduu kugu soo gelaya sharciguna waxaa buu leeyahay meelaha buyuutu dacaara guryaha xunxun iyo meelaha xunxun waa in la israaciyaa cidda ku jirto itlaaf lagaga sameeyo wixii ay wadeen iyo meesha ay ku ganacsanayeen marka intaan lagaa duminin dumin baaba laga yaabaa meeshaadu inay xaq u yeelan karto haddaad xumaanta ka dayn weydo saa dee fuqahada ay ka warramayaan itlaaf in lagu sameeyo xumaanta iyo meesha lagu wado haddii laga dayn waayo marka sidaasaanay ku xalaaloobayn Een, su-aasha kale waxay leedahay alaab baan iibsadaa markaa dabeedna waxaan ku amaah iyo naqad midna kuma bixiye hafto wax la ydhaha waan ku bixiyaa oo labadaa udhexeeya marka xukunkeedu muxuu noqonaya beecaasi waa beec muxuu noqonayaa ilaa waataynu soo qaadanay dariska ah ma baycu salam baa mise waa baycu lacyaan maxaynu odhan karnaa haddii shaqa guri laydinka dhigo laydin weydiiyo maxaa ku jawaabi lahaydeen leedaad dhegaysato sida maktabadda kutubta aad jawaabi kari weyda maaha waa inaad wax soo celin kartaa soo maha marka hal huwa baycu alacyaan aw baycu salam labadaa qaybood iyomu gelaya ila in badan baynu ku celinayna ya iminka baycu salam baa ayaa moogtahay ayaa rag badan uu ku sheegay taa macnaheedu mufti gafay baad noqon lahay le haddaad tidhaado beecaan akhristaao dabeetana islaani kuweydiisaad u sheegto adigaa jer ka tuuray marka sidii loo baraktis garaynaya maad fahmin weli waxa weeye shaygiiba islaantiisii daa waa qoladan bacadlu ay la kala ismaalahan bacadlaha malaha khadiyaan ka taagan alaabtiibay sidaa dabeetana waxay ku leedahay iga iibso lacagtan aan kuku lahaanaya saw kan maaha waa baycul acyaane cayntiibaaba la sidaayo lagu leeyahy waa tan waxaan iibinaya maaha wax la sifaynayo laakiin lacagtiibaa daynaho laysku leeyahay marka lacagta la ysku leeya dee baycu salam lama idha ee shaygiio cayna la kala qaato ee marka shayga la kala iibsanaya uu maqan yahay lacagta lacagtii la kala qaato kolkaasay salamta adigu almuhim waa iska ansaxaysa haddaan wax kale ku jirin oo ribo iyo koror ay kordhayso dayntii iyo waxaas haddaanay ku jirin ee wakti loo qabto intaasoo bilood ayaa shaygan kaa sugayaa iga iibsa ansaxaysa de waa bayculcaryaan oo lacagtii un maqanta
qof baahanoo ku daymoobay laakiin shay aan banaanayn ma laga bixin karaa maqaad buu ku daymoobay ama sigaar ama dee dulmi uu geystay wuxunoo lagama maarmaano tawbo ayaa lagama maarmaan ilaahayna lagama hoos tuso lama khiyaameeye tawba sax yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa tawbadaana waxaa ka mida qofku inuu wixii iska daayo inuu go-aansado inaanu dib ugu noqon inuu arkayuu ku qanacsan yahay waxaan xumaantiisa marka intaa laga helo waa laga bixinayaa sake iyo sadaqaba dayntaa waa laga bixinaya laakiin towbadaasi waa inay dhabta waxaa jirtaa calaabta khudradda ah iyadoo aan bislaanin oo qaydhinaba inta badan la iibiyaa dabeedna waa la huuriyaa dabeedna mar dambey bislaataa markaa taa xukunkeedu muxuu noqonayaa khudaartaas sida muuskii iyo waxyaalihii khudaarta kale lamid kullay waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam ka warramayay macnaha midhaha inaan la iibinin qabla buduwi salaaxiha jeero ay maaragtay gaadho wakhtigii bisaylka taa laftigeeda waynu aragnay oo in fara badan bay dadku khasaaraan tan laftigeeda ama cambaha ahaada ama muuse wax badan baa lagu khasaaraa khasaarahana waxaa keenay dee mukhaalafadan la sameeyey waaba xadiidka daahirkiisi aba tilmaam